asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ah aniis cabdiqaadir xaaji muumin wasiirka wasaaradda horumarinta haweenkai arrimaha qoyska halkan waxaan iskugu kenyeeray shir saxaafadeed oo ku saabsan buug si hoose ay usoo gelisay hay-ad ka mid a hay-adaha wadanka ka shaqeeya shirweynihii soo xiritaanka ololaha lix iyo tobanka maalmood ee ka hortagka tacadiga ka dhanka jinsiga iyo maalinta caalamiga ah ee xuquuqul insaanka buuggaas oo ku saabsanaa waxa loogu yeero baaqa caalamiga ah ee xuquuqul aadanaha shirweynahan waxaa loo qabtaa sanad walba waxaa la qabtaa sanad walba bisha labiyo tobanaad tobankeeda taasoo lagu soo gunaanadayo wacyigelintii shirarkii tababaradii looga dan lahaa in looga hortago tacadi nooc walba leh ee socday lix iyo toban casho waxyaabaha ummadda lagu wacyigeliyo waxaa ka mid ah ciribtirka shaqaaqooyinka faquuqa haybsooca iyo baraarujinta hooyada iyo dhallaanka dhanka caafimaadkii waxbarashada taasoy saldhig u tahay diinteenna suban ee islaamka labadii sane ugu dambeeyey waxaa shirweynaha si wada jira u qabanayay wasaaradda horumarinta haweenka arrimaha qoyska oo diiradda saaraysa ka hortagka tacadiga ka dhanka jinsiga iyo hay-adda xuquuqul insaanka dowladda puntland oo iyaduna diiradda saaraysa dhowrista xuquuqul aadanaha sidaad la socotaanba sanad walba shirweynahan dhacaya waxaa la daabacaa fariimo ka turjumaya wacyigelinta shaqaaqooyinka ka dhanka jinsiga iyo dhowrista xuquuqul aadanaha taas oy ka wada qayb qaataan hay-adaha wada shaqeynta la leh wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska iyo hay-adaha iyo hay-adda xuquuqul aadanaha dowladda puntland isla markaana ay wada hubiyaan xuquuqul aadanaha dowladda puntland isla markaana ay wada hubiyaan wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska iyo xafiiska xuquuqul aadanaha dowladda puntland iyadoo ay taasi jirto waxaa sanadkan dhacday in hoolka jaamacadda bariga africa oo ahayd goobtii shirweynuhu ka socday hay-ad ka mid a hay-adaha wadanka degan ay xilli xafladdu socotay soo gelisay dukumentiyo fara badan walow ay intooda badan wanaagsanaayeen haddana waxaa ku jiray oo dib lagu ogaaday buug lagu magacaabo baaqa caalamiga ah ee xuquuqul insaanka kaas oo qodobada lix iyo tobanaad iyo sideed iyo tobanaad aysan waafaqsanayn diinteena suuban ee islaamka iyo dastuurka dowladda puntland anoo ku hadlaya magaca wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda puntland tixraacayana diinteena islaamka iyo dastuurka puntland waxaan caddeynayaa in buugga aan kor ku soo xusay aysan wasaaradda haweenka wax ogaansho ah iyo talagal midna aysan ku lahayn isla markaana cid walboo fududaysa qaybintiisa ay dembi ka gashay guud ahaan dowladda puntland gaar ahaan wasaaradda horumarinta haweenka ee arrimaha qoyska iyo bahadwadaagteeda shaqo waxaan ugu baaqayaa shacabka reer puntland meel walba ay joogaan inay isku meel uga soo jeestaan dhowrista ilaalinta diintooda dastuurkooda iyo dhaqankooda waa mahadsantihiin haweenka iyo arrimaha horumarinta arrimaha qoyska saxaafadda waxaan halkaan maantay sida ay wasiiraddu horey u sheegtayba idinku soo bandhigaynaa baaq aan ka soo saarayno buug la faafiyey maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha maalintaas oo iska kaashadaan wasaaradda haweenka ee arrimaha qoyska iyo xafiiska xuquuq aadanaha puntland buuggaas oo ay qaybisay hay-ad ajnabi ah oo aan ka haysan wax ogolaasho ah dhammaan hay-adaha dowladda puntland gaar ahaan wasaaradda haweenka iyo horumarinta arrimaha qoyska iyo xafiiska xuquuq aadanaha puntland waxaan odhanaynaa buuggaasi anagu waxba kama aanan ogeyn nalooma keenin nalooma sheegin hay-adda ayaana arrintii waxaa ku socotaa inay arrintaasi waxaa ku socdo baaris iyo siday ula maaragtay tallaabo looga qaadi lahaa buuggaasi ciddii keentay iyo sida ay hay-adda waddanka kusoo gelisay iyo cidda u fududaysay iyo barnaamijkaas qaybintiisa ujeeddada ay ka lahaayeen waxaa shir wada yeeshay wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xafiiska xuquuq aadanaha iyo wasaaradda cadaaladda iyo culimmada puntland go-aankeenan wuxuu noqday inaan si midaysan arrintaas isku meel ka wada istaagno waana u dhannahay waxa weeye annagu waxaa haddaan nahay dad muslimiin muslimiin ah waxaa noo ah sharci ugu sarreeya waa shareecada islaamka nidaamka waxagana waa dastuurka qodobka sagaalaad ee dastuurka qodobka saddexiyo tobnaad ee dastuurka iyo qodobka soddonaad ee dastuurka ayuu buuggaasi ka hor imaanahayaa saa awgeed qodobadii sadexiyo tobnaad iyo siddeed iyo tobnaad ee ka hor imaanahaya qodobadaas waa kuwo aan maaragtay dadka muslimiinta ah dadkeena soomaalida ah dadkeena reer puntland uusan maaragtay la jaan qaadaynin waana waxa weeye anagu taxafudaad baan ka muujinaynaa mana aha wax aan maaragtay runtii aqbali karno shacabka iyo dadweynaha reer puntland oo ay naga saaran tahay mas-uuliyadda inaan wax kasta oo la xiriira shuruucda iyo nidaamyada dalka u u fasirno ku hagno waxa weeye maaragtay arrintaas iyaga ayaan maaragtay kala shaqaynaynaa waana mahadsantihiin